kadib dhaarintii iyo meelmarintii golaha cusub ee wasiirada ismail goboleedka mombasa ayaa waxaa soo baxaya hambaliyada ee bogaadinta loo jeedinayo golahan cusub ee wasiirada qaar ka mid a hogaanka soomaalida ee ismaal goboleedka mombasa ayaa kulan ee warbaahinta ay kula hadlayeen ay ku qabteen magaaladii mombasa hotel ku yaala waxa ay bogaadiyeen baraasa habka ismaamul goboleedka mombasa kadib markii uu u magacaabay mudane maxamed cusmaan cali wasiirka ganacsiga dalxiiska ee dhaqanka ee ismaamul goboleedka mombasa oo ay sheegeen inuu ka mid yahay bulshada firfircoon ee soomaalida ee ku nool magaaladii mombasa ujeedada kulankan waxaa waaye in loo mahadnaqo aan u mahadnaqno gabanaha mombasa his excellency cabdisamed shariif naasir oo u magacaabay wasiirka trade and and tourism and culture marka walaalkeen maxamed cusmaan iyo laba chief officers oo nala siiyey waxaan leenahay his excellency waad ku mahadsan tahay jagooyinka aada u magacaawday community-ga waxaan leenahay waan kula shaqaynaynaa maanta waxaan rabaa inaan sh- ku shukran celiyo gafanaha mombasa cabdisamad nafaaska una siiyey saddexda nafaas una siiyey waa nafaas aan ku shukran celinayno aad iyo aad buu noo dabangeliyey tan kale inaan ku sheego aan rabo gafanaha mombasa maxaa way soomaali dadka waxaa loo aqaanaa soomaalida kol inay taajir yihiin waxaa ma jiro soomaali dad mas- soomaali oo maskiin baa jira tii kale ee, kushays dad kushays oo maskiin baa jira tii kale waxaa jirta coronagii ee, aad buu becsharadii kushays hoos u dhigay Ee, dadka wuxuu u baahan yahay qarqaar oo becsharadood ay ilaah kumisa kor usoo kacaan Ee, group yaa jiraan oo lacag bixinayeen waxaan rabaa markii oo ilaah kumisa dadka apply garaystaan dad in la dal- la dabangeliyo oo la ogaado si fiican loo ogaadaan rabaa annaga eh, haddaan nahay communitiga soomaalida oo mombaasa waxaan u mahadcelinaynaa gabanaha maadaama uuna siiyey wasiirkii ganacsiga annagana soomaali haddaan nahay ganacsi baan ka shaqaynaaba marka waa shaqadeennii buu maaragtay nagu xushmeeyey mar waxaa keliya oo magaalada mombaasa ka shaqaysta oo lambarwanka ka ah waa annaga soomaalida haddaan nahay marka waan waan u mahadcelinaynaa labada jiif ofisa oo nagu darayna waan u mahadcelinaynaa hadalkooda ayaa iga soo watay hogaamiyaashan soomaalida isugu jiray culmudiin dhalinyaro siyaasiyiin iyo weliba sidoo kale qeybo ka mid a dumarka magaalada mombasa ayaa waxa ay sheegeen inay ka rajeynayaan golaha wasiirada ee cusub ee dhowaan la magacaabay shaqo hufan oo ay u qaban doonaan bulshada ku nool ee somaal goboleedka mombasa wasiirka cusub maadaama uu yahay wa- wasiirka ganacsiga oo gobolka mombasa waxyaalo badan laga rajaynayaa sana sana communitiga wuxuu u badan yahay suuqa markiti Eh, suuqa markitina asaga hoos imaanaya maadaama uu trade u yahay Eh, shaqo badanna laga rajaynaya inuu qabto anaga keli ma aha laakiin mombasa mombasa kulley shaqa laga rabo inuu qabto maadaama uu dhinaca ganacsiga uu qaabilsan yahay gabanaha cabdisamed shariif naasir electionkii la soo dhaafay meelo badan baan isla marnay laakiin alxamdulilah soomaalidu waxay tidhaahdaa gaalka dil gartiisa sii alxamdulilah hadda waxaan helnay hal wasiir iyo laba b s laakiin biidni illaahi alkariim ah, shaqadii aan qabanay ama awooddii aan qabanay markaan ani ahaan miisaan aan saaro sababtahay wax iiga dhuundulay lama jirin intaas in ka badan ayaan ka filaynaa bulshada soomaalida ee kasoo jeeda gobolka waqooyi bari oo muddo dheer ku nool gobolkan xeebta ayaa waxay galaangal xoogan ay ku dhex leeyihiin dhinacyada siyaasadda ganacsiga iyo weliba sidoo kale arrimaha bulshada iyadoona ka mid ahaanshaha golaha wasiirada ee ismaal goboleedka mombaaso ay ka dhigan tahay inay aqoonsi iyo matalaad ay ku dhex leeyihiin bulshaweynta ku nool gobolkan xeebta maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa